لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka caalamulyoum oo aad maalin walba ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus marka laga reebo maalinimada jimcaha قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah saddex iyo toban maalmood kadib dagaalka yuhuudda iyo maraykanka oo isku dhinac ah iyo iiraan oo halkiisa ka sii socda habeen kale oo dheer oo ay wajaheen sahaynada iyo gantaallada tehraan oo weli ku sii hoobanaya dhulka ay yuhuudda ixtilaalka ku haystaan trump oo la daalaadhacaya waraysiga saxaafadda iyo su'aalo uusan jawaab u hayn oo uga imanaya dhanka bulshada ameerikaanka ah waxaad maqli doontaan umuurihii ugu dambeeyey ee xiisaddan qarka u saaran in afka ay ka xirtay isbuuceedii labaad sidoo kale waxaanan meesha ka marnayn xalqada afariyo tobanaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun wa cibar ee waa mar kale iyo barnaamijka caalamulyowm
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha ramadaan sannada kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena ku asteysan labiyo tobanka maars sannada laba kun lix iyo labaatan qodobka ugu horreeya ee aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa saddex iyo toban maalmood kadib dagaalka yuhuudda iyo maraykanka oo isku dhinac ah iyo iiraan ayaa halkiisa ka sii socda waxayna xukuumadda talaabiib habeenkii xalay wajahday habeen kale oo dheer iyadoo gantaallada tehraan ay si isku mid ah ugu hoobanayeen goobaha muhiimka ah ee dhulka ay sahaynadu ixtiraalka ku haystaan magaalooyinka talaabiib xayfe iyo biirusabca ayaa saacadihii lasoo dhaafay la arkayey iyadoo waddooyinka waaweyn laga daadguraynaya dhaawacyada iyo dhimashada sahaynada ay kala kulmeen gantaaladii tehraan ay halkaasi ku garaacaysay afhayeenka ciidanka iiraan ayaa sheegay in gaarista goobaha xasaasiga ah ee maamulka gumaystaha yuhuudda wakhti xaadirkan ay noqotay mid sahlan kadib markii ay burburiyeen raadaradii ugu muhiimsanaa ee sahaynada dhanka kale maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa habeennimadii xalay isaguna waxa uu duqaymo xooggan ku garaacay magaalooyinka muhiimka ah ee iiraan oo ay ugu horreysa caasimadda tehraan donald trump ayaa dhankiisa ku hanjabay in haddii iiraan ay ku adkaysato marxaladdan dagaalka ay gebigeedaba kusoo afmeeri doonaan muddo hal saacadood ah walow taasi ay falanqayaashu ku sheegeen hanjabaad afka baarkii ah iyo in trump wakhti xaadirkan uu ku jiro marxalad ah sidee ayaan mar un uga baxsanaa dagaalkan marka laga hadlaya iiraan iyo gaaristeeda dholalka khaliijka saacadihii lasoo dhaafay gudaha imaaraadka waxaa lagu weeraray diyaarado aan duuliya lahayn kuwaas oo geystay khasaare xooggan dhanka kuweyt marka laga hadlayo garoonka diyaaradaha ee waddankaas ayaa la beegsaday inkastoo aysan saxaafaddu soo tebin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay bayruud dhanka lubnaan waxay saacadihii lasoo dhaafay kaamirooyinku soo qabanayeen qiiq xooggan oo ka baxaya dhismayaal waaweyn oo ku yaalay halkan kuwaas oo sahaynadu ay ku garaaceen duqaymo xooggan kadib markii ay la kulmeen gantaallada iiraan dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegtay in ay go'aansadeen in halkooda ay ka sii wadaan gantaallada isdabajooga ah ee ay ku beegsanayaan gudaha dhulka sahaynada iyo waddamada khaliijka waxaana xukuumadda tehraan ka dhawaajisay in wixii hadda ka dambeeya weeraradeedu aysan noqon doonin kuwa argoose ah oo keliya ay qaadday xilliyada la beegsado balse waxay tidhi waa kuwa aan si joogto ah u fulin doonna aan la kulanna weeraro ama yeenan la kulmine dhankeeda hay-adda tamarta caalamiga ah ayaa sheegtay in dagaalka bariga dhexe uu sababay qalalaasihii sahayda ee ugu weynaa abid taariikhda caalamka iyadoona suuqyada shidaalka caalamka ay wajahayaan xaalad qoobgariir ah waddamada bakistan turkiga masar iyo hindiya ayaana waxay dowladda iiraan u dirayaan codsiyo kala duwan oo ku aadan in mar uun la furo marinka hormus si xaaladan dunida ay uga baxdo maadaama saacadba saacadda ka dambaysa qiimaha shidaalka dunida uu cirka isku sii shareerayo tirakoob khasaarihii nafeed ee la diiwaangeliyey ee ay la kulmeen maraykanka yuhuudda iyo iiraan tan iyo bilowgii dagaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo bandhigay waxaana la sheegay in iiraan dhankeeda ay la kulantay ilaa kun iyo laba boqol iyo konton iyo shan qof oo dhimasho ah halka dhaawacuna uu sii cagacagaynaya ilaa laba kun lubnaan dhimashadu waxay maraysaa shan boqol iyo toddobaatan qof halka dhaawacuna uu yahay ilaa kun iyo afar boqol iyo afartan iyo afar qof dhanka yuhuudda waxaa lagu waramayaa in ilaa saddex iyo toban sahayna ah ay dhinteen halka dhaawacuna uu sii maraya ilaa laba kun oo qof walow tirakoobkaas la aaminsan yahay in sahaynadu ay ka qariyeen waxyaabo badan dhanka ciraaq marka laga hadlaya waxaa lagu waramayaa in ilaa shan iyo toban qof ay dhimatay halka tobannaan kalena ay la kulmeen dhaawacyo kala duwan dhanka urdun ilaa afar iyo toban qof ayaa lagu waramayaa in dhaawacyo halis ah ay la kulmeen kuweyt waxaa lagu waramayaa in ilaa lix qof ay ku dhinteen tobannaan kalena ay la kulmeen dhaawacyo kala duwan baxrayn laba qof ayaa lagu waramayaa in ay dhimatay halka tobannaan kalena ay dhaawacyo la kulmeen dhanka sacuudiga waxaa lagu waramayaa in dhimashadu ay tahay ilaa laba qof halka dhaawacuna uu yahay ilaa labiiyo toban kale walow tirakoobkaas isaguna uu ku jira shaki xoogan imaaraadka carabta dhimashadu waa lix qof halka dhaawacuna uu yahay ilaa boqol iyo labiyo labaatan qof qatar dhaawacu waa lix iyo toban qof cumaan dhimashadu waa hal qof iyo shan kale oo dhaawac ah dhanka maraykanka marka laga hadlaya waxay warbixinadu sheegayaan in dhimashada ciidanka ameerikaanka ah ay tahay ilaa siddeed qof halka dhaawacuna uu yahay inta u dhexaysa boqol iyo afartan ilaa boqol iyo konton askari waxaase jirta sheegasho taasi ka duwan oo ka soo baxaysa dhanka dowladda iiraan waxayna xukuumadda waddankaas ka arrimise ka dhawaajisay in ciidanka ameerikaanka dhimashadiisu ay tahay ilaa tobannaan askari halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها وهجاك waxaad markana ku soo dhowaataan xalqada afar iyo tobanaad ee taxnaha asiira nabawiyah duruusun wa cibar oo uu halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen mucaad
لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر ناله فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي
كرام siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaala anaan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
sidaan horeyba u soo tilmaamnay markii ay soo islaameen xamse iyo cumar waxay quraysh la soo shir tagtay tallaabooyin cusub iyo culaysyo hor leh kaasoo isugu jiray makri iyo shirqool dhagaraysan rabshad iyo qallafsanaan bannaanka taalla waxay quraysh xoojisay cadaadiska noocyadiisa kala duwan taas oo ka beddelan wixii ay filayeen muslimiintii ka soo laabatay dhulka xabashida culayska ay dhaayaha saareen ayaana ku kallifay inay mar kale qorshaystaan in ay u hijroodaan dhulka xabashida ibnu sacad oo ka mid a culimmada sayarka wuxuu leeyahay markii asxaabta nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ay ka soo laabteen hijradii koowaad ee xabashida waxay tolkooda kala kulmeen dhibaato ka daran tii hore markaas buu rasuulka salallaahu calayhi wasallam u fasaxay inay mar kale u hijroodaan dhulka xabashida hijrada labaad ee ay saxaabadu ugu ambabaxeen xabashida waa ay ka tira badnaayeen hijradii koowaad waxaana ibnu isxaaq iyo ragga siirada weriya tilmaamayaan in tiro ahaan ay saxaabadu dhammaayeen ugu yaraan siddeetan iyo saddex ruux waxaa ka mid ahaa ugu yaraan siddeed iyo toban haween ah oo ay kow iyo toban ka mid ah ka soo jeedaan reer quraysh halka toddobada kalena ay ka soo jeedeen qabaa'ilada kale waxaa intaasi sii dheer owlaaddii ay horey u kaxaysteen iyo kuwa halkaas lagu dhalay markii ay quraysh aragtay in muslimiintu ay dhulka xabashida ku heleen nabad iyo amni waxay go'aan ku qaateen inay wafdi u diraan najaashi oo ahaa boqorkii xabashida si ay ugu qanciyaan inuu muslimiinta ka eryo dhulka uu ka taliyo laakiin wax dhibaato loo arko oo khayr xambaarsan ayaa jiro e waxay iyagoo aan ku talagelin wafdigii quraysheed ay sabab u noqdeen inuu diinta islaamka galo boqorkii xabashida muslimiintii u tagtayna ay si buuxda u helaan nabad iyo kalsooni wafdigii quraysh markii uu gaaray dhulka xabashida ayna u tageen najaashi wuxuu najaashi u yeedhay muslimiinta si ay uga jawaabaan su'aalaha iyo waxyaabaha ay soo bandhigayaan wafdiga waxaana muslimiinta afhayeen u noqday in adeerkii rasuulka salallaahu calayhi wasallam jacfar ibnu abidaalib umusalama radiallaahu canha oo ka mid ahayd muhaajiriintii u hijrootay dhulka xabashida hijradii labaad ayaa iyadoo ka sheekaynaysa arrintan waxay tidhi markii aan degnay dhulka xabashida waxaannu deris la noqonnay najaashi oo ah deriskan ugu wanaagsan waxaan ku nabad helnay diinteenna allaah ayaana caabudnay cidnanna ma dhibi jirin wax aan dhibsannana ma maqlin markii uu quraysh warkaasi gaaray waxay ku tashadeen inay noo soo diraan laba nin oo ad adag kuwaasoo hadiyad ahaan u soo qaaday waxa ugu wanaagsan ee maka yaallay oo noqday harag la qallajiyey najaashi oo keliya uguma soo talagelin hadiyadda ee waxay sidoo kale hadiyado u soo qaadeen saraakiisha ciidamada ragga ay soo direenna waxay kala ahaayeen cabdulaahi ibnu abirabiica iyo camr ibnulcaas wafdigii quraysh ayaa hadiyado guddoonsiiyey saraakiishii najaashi waxayna ka codsadeen inay ka dhaadhiciyaan najaashi in su'aal la'aan uu soo wareejiyo saxaabada si ay ugu celiyaan magaalada maka arrinkaas oo ay saraakiishu soo dhoweeyeen iskuna dayeen inay ka dhaadhiciyaan najaashi umusalama radiallaahu canha oo inoo sharaxaysa wixii dhacay waxay leedahay najaashi aad ayuu u carooday wuxuuna yidhi alle ayaan ku dhaartaye ma dhiibayo dad waddankayga yimid oo deris ila noqday dadyowga kalena iga doorbiday ilaa aan uga yeedho oo aan weyddiiyo waxa ay sheegayaan labadaa nin haddii ay dhab noqoto waxay sheegayaan markaas waan wareejinayaa haddii aanay sidaasi dhab ahayn waan difaacayaa derisnimadoodana waan dhowrayaa intaba ay derisla yihiin haddaba markii uu najaashi u yeedhay saxaabada maxaa dhacay sidee bay u dhacday dooddii dhex martay najaashi iyo jacfar ibnu abidaalib oo ku hadlayay afka saxaabada sideese ayuu uga jawaabay shubahaadkii ay fureen wafdigii quraysh waxaan su'aalahan hor dhignay asheekh abu muxamed qisadan waxay ka mid tahay qisooyinka cajiibka ah oo siirada nebiga sala lla alay slm marka laga sheekeynaya saxaabada qisooyinka dariifka ah oo aad u cajiibka ah ayay ka mid tahay mushrikiintii qureysheed markii muhaajiriintii ay xaggan soo aadeen dhanka xabashida ammaanna ay ku heleen arrintaas qoreysh waxay ku noqotay laf dhuun gashay aad bay u dhibsadeen qorshayaal badan bay sameeyeen waxaa ka mid ahaa laba noocul culus bay soo direen camar binulcaas cabdullah bin abi rabiica intaysan islaaminin weeye hadiyooyinkii maka kuwii ugu qaalisanaa bay soo aruuriyeen waxay u soo direen najaashi iyo dadkii ku xeernay xaashiyadiisii nooyinka way soo baxeen najaashi bay u imaadeen intaysan marka imaanin oo najaashi aysan u imaaninin xeelad bay samaysteen in marka hore la kala laaluusho dowladda iyo dadka u shaqaynaya nimankii marka ku xeernaa najaashi ayay maaragtay waxay ku dhaheen arrintaasaan rabnaa in nimankan la cayriyo ayaan rabnaa qorshana waan keennay waxaan wadnaa hadiyooyin nimankii marka waxay siiyeen hadiyooyin waxay ku qanciyeen nin maaragtay meligan ay kula qanciyaan in nimankaas la dhibaateeyo oo la cayriyo way marka way la qaateen waxay marka dhaheen marka hadhow jalsada la imaado nagu raaca nagu raaca almuhim meesha marka waa la isugu imaaday waa hadleen marka labadiina marka waa hadleen camar binu caas iyo cabdullah bin abi rabiica waxay dhaheen boqorow waddankaaga waxaa soo gaaray niman dhallinyaraa oo sufaha ah oo wax magarada oo diintii dadkooda ka soo tegay taadana aan soo gelinin diin cusubna wata annagu ma naqaan diintaas adna ma taqaanid waxaana soo diray madaxdii ay ka dhasheen odayaal dhaqameedkoodii qabiiladoodii si aad u soo celiso nimankaas ayagaa kaa yaqaana ayagaa waxay yihiin yaqaana arrintaas ayaan kaa rabnaa nimankii la soo laaluushay oo ku xeernaa najaashi waxay dhaheen waa runtood dadkaas ayaa kaa yaqaana ee boqorow dadkooda u celi dadkaasna waxay rabaan u yeel camar iyo waxay dhibsanayeen aad u dhibsanayeen saxaabada in jaanas la siiyo ay ku hadlaan de najaashi nin caadiluu ahaa arrintii waa u qalmi weysay wuxuu yidhi maya maya nimankaan u yeeraynaa xogtaan ka qaadaynaa axwaashoodan qaadaynaa marka waan eegaynaa marka halkaan marka wey qisada meesha cajiibka halkaan weeye markii saxaabadii ay isku imaadeen afhayeenkooda markaas wuxuu ahaa muslimiinta u hadlayey jacfar bin abi taalib radia allahu tacaala canhu saxaabada waxay go'aan ku qaateen maanta inay xaqa sheegaan waxay dhaheen boqorow annagu jaahiliye ayaan ku jiri jirnay fiiri yacni waxaa la rabaa qofka muslimkaa in diintiisa u caddahay waxa uu aaminsan inuu sharxi karo uu gadi karo yacni cadow iyo sadiiq inuu ku qancin karo inuu yaqaano wax horta isagu xambaarsan yahay iyo dacwadiisa iyo maaragtay malaamixdeeda iyo aqraadda waaweyn oo ay leedahay inuu yaqaana la rabaa war marka cajiiba aad u khulaasaysan oo diintii islaamka la khulaaseeyey meesha la joogan waad garanaysaa waa mawdin oo yacni la isimtixaanayo waxay dhaheen boqorow annagu dad liitaan ahaan jirnay oo jaahiliye ah asnaam baan caabudi jirnay bakhtikaan cuni jirnay fawaaxish baan samayn jirnay raximkaan goyn jirnay deriskaan xumayn jirnay keenna xoogga badan daciifkuu cuni jiray saasaan ku jiri jirnay ilaahay subxaanau wa tacala wuxuu noo soo saaray rasuul naga dhashay nasabkiisa aan naqaanno runtiisa aan naqaanno ammaanadiisa aan naqaanno muxuu noogu yeera allah inaan waxidno keliga caabudno shirka aan ka bara'a qaadanno dhagaxtaan iska tuurno awthaanta aan tuurno wuxuuna amray inaan run sheegno ammaanada in la guto qaraabada la xidhiiriyo deriska la hagaajiyo xumaanta la iska dhaafo dhiigga la ilaaliyo beenta la iska daayo cagoonta xorada loo daayo gabdhaha aan la qadfinin alla keligii in la caabudo in la tukado salaad iyo soon iyo saka la imaado marka waan rumaynay waan raacnay allah keligiis baan caabudnay shirki lamaanaan imaanin wixii rabbi naga xarima waa xarrimnay wuxuu noo banayay waa bannaynay saasaan ku jiri jirnay annagoo sidaa marka ah dadkeennii baa nagu xadgudbay waana dulmiyeen waana dhibaateeyeen waana fidneeyeen siay noogu celiyaan shirki iyo jaahiliyo khabaa'istaan ugu laabanno markayna dulmiyeen na dhibaateeyeen oo cidhiirna geliyeen diintii ilaahay naga hor istaageen waa ka soo tagnay beled meesha waxaan waddankaagaan soo doorannay adaan ku rabnay inaan kula darisno waxaana aaminsanayn oo rajaynaynaa in agtaada berigow nala ku dulmin doonin saas marka arrintu weeye saasaan ku imaanay najaashi marka wuxuu yidhi markay saas dheheen oo jacfar saac ku hadlay ma haysaa buu yidhi diinta hadda aad sheeganaysaan wax ma ka haysaa waa halkan marka cajiib weeye qaala nacam akhri baa leeyi wuxuu ku akhriyey marka suuratu maryam awaa'isheeda munaasabadda fiiri suuratu maryam ayuu ku akhriyey bilowgeeda wuu ooyey marka najaashi waa ooyey dadkii kalena waa ooyen la joogay nimankii kale oo saraakiishiisa ahaa aad baa loo ooyey waa la wada jidbooday najaashi wuxuu yidhi waxa haddaad akhrinayso iyo wixii nebi ciise la imaaday hal meel bay ka imaadeen wallaahi baan ku dhaartay inaan nimankaan idiin dhiibinin saasay ku dhammaatay jilsadii ayadoo aad nimankii uga xumaadeen marka wuxuu yidhi marka halkaa markay kala tageen cabdulaahi iyo camar binulcaas ayaa marka camar baa marka wuxuu yidhi wallaahi la aatiyannahum hadan bimaa asta'sulu bihi khadraa'ahum nimankaa berri baxar baan gelin doonaa meel xun baanna taaban doonaa waxbaa ku dhici doona cabdulaahi wuxuu ku yidhi maniyo saaha samaynin nimanku waa qaraabo habana khilaafeene maya camar wuxuu maya maya maalinkii dambaa la soo laabtay waxay marka ku dhaheen waa kan arrinta marka waxay dhaheen boqorow nimankan hadda aad soo dhoweysatay ciise oo aad aaminsan tahay arrin musiibo ah bayay ka aaminsan yihiin najaashi wuxuu u diray nimankii saxaabadii wuxuu yidhi nimanka hala ii keeno saxaabadii marka waa naxeen waxay go'aan ku qaateen maanta inay runta sheegaan mahma kaana alamru cinda almawaaqif alxarija baaba dadka la kala bartaa marka jacfar marka markii waa la keenay marka wuxuu dhahay maxaad ka aaminsan tihiin nebi ciisaa la weydiiyey marka jacfar wuxuu yidhi waxaan ka aaminsannahay inta nebigeena noo sheegay ciise waa cabdullaahi wa rasuuluhu wa ruuxuhu wa kelimatuhu alatii alqaaha ilaa maryam najaashi marka wuxuu ulbuu soo qaatay wallaahi wuxuu yidhi hadda intaaad sheegayso waa intii nebi ciise u sheegay halna kagama duwana nimankii marka saraakiishiisii ahaa baa qaylqayliyo yani oo meeshii maaragtay waxay muujiyeen kacdoon iyo maaragtay inay qurufquruf dhahaanoo hoos ka hadlaan wuxuu yidhi wa ina khartum wallah wuxuu yidhi halla siiyo nimankan wixii laga qaatay oo hadiyad ah anigu rishbo ma qaadanayo mulkiyga rishbo ku qaadan mahayo nimankaasna xor weeye meeshay rabaan ammaan weeyaan cidna lama hadli karto halkaas ayay qisadii cajiibkaad ku dhammaatay oo gartii qorayshna waxaa weeye way ku laabatay meeshiina facashariya ceeb baa ka dhacday saxaabadii way guulaysteen labadii marka la soo dirina iyagoo aad u murugaysan ayay laabteen macrakadiina waxay raacday guusheedii muslimiintii lagada tiro badnaa oo dhulkoodii laga soo ceeshay xaggan looga daba tegay marka qisooyinka noocaan cibar iyo cidaad baa ku jira waxaad garanaysaa dacwada hadda aan maaragtay xambaarsannahay tan baa loo soo maray marka mar kasta inaad diyaar u tahay taariikhu dacwa islam inaad akhriso loon kasta oo soo marayna inay ku soo martaa dhici kartee dulqaad in lagaa hela ayaa la rabaa muslimow sida aan maqalnayba jawaabihii geesinimada iyo garashada xambaarsanaa ee uu bixiyey jacfar ibnu abitaalib radiallaahu canhu intii uu hor fadhiyey boqorka xabashida waxaa si cad uga dhex iftiimaya miisaanka shakhsiyaddiisa iyo qotodheerida fahamkiisa wuxuuna jacfar lahaa xirfad sarraysa oo dhanka siyaasadda warfaafinta iyo dacwadaba leh wuxuu tiriyey ceebaha ay leedahay diinta jaahiliyadda isagoo u soo bandhigay sawrad qofka maqlaya uu ka didayo ujeedka uu lahaana waxay ahayd in quraysh iyo shirkiga ay ku jirto uu suuraddeeda dhabta ah tusiyo boqorka dhanka kalena wuxuu bannaanka soo dhigay shakhsiyadda wanaagsan ee rasuulka salallaahu calayhi wasallam iyo sida uu isaga diiday inuu ku lug yeesho sifaadkaasi liita ay qurayshi leedahay wuxuu kaloo daaha ka feeday maxaasinta islaamka iyo sida ay diinta nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam u waafaqsan tahay diimihii lala soo diray ambiyadii hore ee reer bani israa'iil ayna yihiin diimo ku salaysan akhlaaqda ah in laga dheeraado caabudidda asnaamta runta oo la sheego ammaanada oo lagu dadaalo qaraabada oo la xidhiiriyo deris wanaagga iyo wixii la mid ah wuxuu sidoo kale jacfar ibnu abitaalib radiallaahu canhu ku ammaanay najaashi wuxuu ehelka u yahay ee uu ku tilmaaman yahay sida inaan agtiisa lagu dulmin isla markaana uu yahay qof caadil ah wuxuu caddeeyey jacfar ibnu abitaalib radiallaahu canhu in dunida oo idil ay ka soo doorbideen najaashi maadaama uu yahay nin wanaag ku tilmaaman markii jacfar laga codsaday inuu akhriyo wax ka mid ah waxyiga lagu soo dejiyey nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam wuxuu doortay suurad munaasab ku ah nasaarada oo ah suuratu maryam taasoo ka ilmaysiisa najaashi iyo baadiriyaashii la joogay fadhigii garnaqsiga ahaa wuxuu ku soo dhammaaday inuu najaashi ka markhaati noqday in muhaajiriintu yihiin dad run sheegaya isagoo go'aansaday inuu ka mid noqdo dadka rumaysan nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam haddaba waa maxay cibarka iyo duruusta ku jirta hijradii muslimiinta ee dhulka xabashida iyo garnaqsigii jacfar ibnu abitaalib maxayse yihiin casharada ay ka baran karaan ducaadda muslimiinta dadka mu'miniinta hadda caqiidadooda ay ku sugnaadaan oo dhibta ay kala kulmayaan dadka ashraarta ee ahlubaadilka ay ku sabraan oo caqiidadooda ay ku adkaystaan taasu daliil waxay u tahay sidqu iimaanihim iimaan dhaba inuu qofkan ku jiro qofkan dhibta u adkaysanayo ee gaalo waxay ku samaynayso naftiisa iyo maalkiisa iyo nabadgelyadiisa ay u geysanayso hadduu ku sabro oo isdhiibi waayo oo maaragtay uu ku adkaysto arrintaa waa arrin daliil u ah iimaanka qofkan ku jira inuu iimaan dhaba yahay oo ay diintu ka dhab tahay marka waxyaalaha maaragtay markiiba kugu soo degda maskaxda kusoo degdegaya waxaa weeyaan naxariista nebiga sal ly salam suu saxaabada ugu naxariisan jiray suu ugu roonaa ayaa kugu soo degdegaysa iyo inuu aad ugu dadaali jiray inuu maaragtay amnigooda iyo iyo xasilaantooda inuu ilaalin jiray taa waxaa markaa waxay ku tusisaa inuu u diray markii makar lagu dhibay saxaabadii lagu dhibay inuu yidhi dhul baa jira layaada xabasha uu ka taliyo malik caadil ah malik boqor caadila ka taliyo oo dadka agtiisa aan lagu dulmiin meeshan aad baa ugu dhibaatooteene halkaa aada say diintiina idinku badbaado oo aad xoogaa ugu nafistaan marka nebigu waa diray ragga ayagaa marka diintoodii bay ammaan heleen meel fiican bay ka heleen ninkii xabashiga ahaa oo najaashi la odhan jiray tarbiyadaa nebigu markaa asxaabada uu rabeeyey oo hoggaanka muslimiinta uu rabeeyey raggiio dee saabiqiin alawaliin uu rabeeyey waa arrin loo baahan yahay kulli casrin iyo kulli waqti loo baahan yahay oo in maarata si wacan looga fikro oo la ilaaliyo dadkan maarata diinta hoggaanka u ah ama jihaadka hoggaanka u ah raggaas in la ilaaliyo maaragtay jiritaankooda iyo amnigooda aad loo ilaaliyo waa arrinaan ka baranno nebiga raggaa isagaa diray inu bal diintiina halkaas kula dhuunto oo maaragtay reer maka iyo cadaabkooda ka baxsada iyo dhibtiina ku hayaan xabasha waxay u noqotay oo kale maaragtay caasimad ixtiyaadi ah ku meel gaadha waa meel maaragtay ku meel gaadha oo muddo inay ku badbaadaan la rabo waa meel hadhow marka ay iska urursan karaan oo diintooda markay ugu badbaado hadhow ay ku soo biiri karaan ciidankii kale iyo meeshii markaa lagu tashado in loo aado oo la dego oo meel rasmiga laga dhigto sidii madiinoo kale markii dambe ay noqotay nebiga arrimahaso dhan sal sl ka fekeray waxaa kaloo ahdaafta ama yoolka maaragtay loo hijrooday xabasha ka mid ahaa ahdaaf badan bay lahayd sidaa darteed nebigu wuxuu aad u ilaaliyey inuu doorto dad fiican oo dadkan hogaamiya dadka uu xabasha u dirayo ama ardul xabasha u dirayo inuu rag u xulo rag maaragtay u qalma hawsha inay isu taagaan oo islaamka inay sharxaan oo xitaa dadka gaarsiiyaan oo maaragtay xataa quraysh beri hadday maaragtay raggaa ka daba tagto rag isdifaaci kara oo xaqooda caddaysan kara oo najaashi nasraaniga markaas ahaa markii dambe u islaamee u caddayn kara diintan ay wadaan waxay tahay iyo inay xaq tahay u bayaamin kara ra'yul caamka waxaa layihahdana qancin kara saxaabiga weynaa la odhan jiray jacfar ibn abitaalib ayaa markii dambe hoggaan u noqday raggii u hijrooday xabasha oo xagna qoyska nebiga ka mid a oo nebiga qaraaba yihiin in adeerka rum ah xagna nin aad loogu yaqaano degenaansho iyo fasaaxa iyo inuu dadka qancin karo ayuu hoggaan uga dhigay marka joogitaanka uu maaragtay nebiga in adeerkiisa oo jacfar ah iyo cuhmaan ibn cafaan oo gabadhiisa ninkii qabay ah iyo gabadhiisii lafteeda ruqaya bintu maxamed dadka uu ku daray oo yidhi baxa oo halka aada dadkaasoo dhan waa arrin tusaysa akhtaarta iyo dhibta imanaysa iyagu waajahan marka horraysa marka adigu amiir tahay ama qaa'id tahay haddaad qaraabadaada ilaashatid ama wiilkaaga ilaashatid ama dadka kugu dhow oo dadka kala dirtid arrin fiican maaha hadday arrintu kaa dhab tahay inta qoyskaaga kugu harayrsan baa marka hore lagu tuuraa meesha daran iyo meesha maaragtay adag si arrintu loo ogaaday kaa dhab tahay ikhlaas ay kaa tahay waad garanaysaan maalintii beder markii laisku leynayey mubaarasada markii loo baxayey markii hore nimankii qoraysheed ee soo taagay yaa noo soo baxaya saddex wiiloo ansaara u soo baxay iyagaa diida qorayshtaa diida anagu may anagu waxaan rabnaa raggii makaaniga kaga soo hijrooday ilma adeertadayaan rabnaa nebigu marka ayuu kiciyey saddex aalubeytkiibuu kiciyey qumyaa xamza xamsa oo istaag qumyaa cali cali ibnu daalib istaag qumyaa cubayda ibnu xaaris inaad dadkii dadkuugu xigay aad ku tuuraysid meesha adag waa arrin maaragtay nebigu adeegsaday maalinta qiyaadada joogtana looga baahan yahay in laga helo arrintaas iyadoo arrin oo nebiga lagaga doodo sal salam waxaa kaloo ka faa'iidaysanaynaa arrinta xabasho nebigu u diray saxaabada u diray iyo hijrooda inay bannaan tahay ee mashruuc tahay khuruuju min alwaddan waddankaaga inaad ka bixi karto waddankii ka baxayeen wuxuu ahaa meeshii ugu fiicnay waddanka ilahay oo makaa bay ahayd laakiin markii diintii ku badbaadi weyday inay ka baxaan mashruuc bay noqotay nebigu wuxuu yidhi ka baxa buu yidhi marka hadduu goormo weeye markuu mashruuc noqonayo bixitaanku hadduu yahay inaad diintaada la baxsanaysid meel kastoo diintaada lagu dhibo oo diintaada xorugu noqon weydo inaad ka baxdo waxay noqonaysaa mashruuc xataa dhulkaad aadayso dhul gaala ha noqdo dhul gaala hadduu doono ha noqdo sidii daxabashoo kale markuu nebigu dirayo dhul muslim may ahayn daaru islaam may ahayn ahluxabasha waxay nasaaray ahaayeen niman nasaaray ahaayeen waxay ahaayeen kiristanay ahaayeen nebiyullaahi maarata ciisa ilaah ka dhigtay ahaayeen laakiin mar haddii diintii ku badbaadayso oo maka diintii hadday ku badbaadi weyday meesha hadday ku badbaadayso oo daruura ay keentay diinta in lala baxsado way bannaantahy qofku meesha diintiisa ugu badbaadayso dhul gaalaba haatay inuu aado fawaa'idka laga helayo hijradii xabasho la aaday nebigu inuu doortay sal slam isagoo tusaya nuqdad istaraatiiji ah oo uu ku doortay meeshaa ku doortay oo maxay tahay inuu meesha uu ka taliyo malik caadilah midda kale nebigu sal waxaa ku tusaysaa inuu aragti dheer lahaa muxuu ciraaq ugu diri waaye muxuu yamano u dhoweyd ugu diri waaye wuxuu ogaa duwalkan ku wareegsan xaalkooda kooda xun iyo kooda wacan buu kala yaqaanay keeda caadilka iyo kooda daalimku kala yaqaanay taas ayaa maarata ku kaalmeeyey inuu doorto dee meel aamina oo hijradu ay saxaabadu u hijroodaan nebigu markuu rogrogay arrinta xabasha ayuu doortay leanna war buu ka hayaa waxaa hareeriisa dowladaha ka dhisan oo dhan war buu ka hayaa mid walba waxay ku sugan tahay nebigu wuxuu ogaaday meesha la xabasha inuu ka taliyo malik maaragtay caadila oon dadka agtiisa lagu dulmin saasuu ku doortay waxaa kaloo ka mid ah arrimahaas saxaabada nebigu markuu dirayey xis amni ama dareen xagga amniga ayuu isticmaalay oo ay saxaabadu marata arrintaa ku dhaqmi jireen oo nebiga ka barteen oo markay baxayeen dhuumashay ku baxeen markay xabasha aadayeen ismay muujinna si qarsoon oo weliba tartiib tabtiiba iyo caddad yar bay ku baxeen
بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء marka laga yimaado hijrada iyo dhulka xabasha dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay xilligii la joogay maka waxaa ka mid ahaa geeridii ku timid qaar ka mid ah dadkii garbaha iyo gaashaanka u ahaa suubanaha salallaahu calayhi wasallam haddaba arrintaas sidee bay u saamaysay rasuulka allaah sidee buu ku qaabilay dhacdooyinkaas xanuunka badan maxaase duruus iyo cibar ah oo ku jira dhacdooyinkaas waxaan ku eegi doonnaa xalqada xigta ee taxanaheenna insha allah
المصطفى أكرم بآلي ما يمين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي رضا الرحمن غايات بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa maanta barnaamijka caalamul yowm oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan tan iyo kulantida xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حجة القلب ضجت في مجاريها بشرى